fatahaadii ka dhowey qeybo kumada gobolada dalka ee webiga shabeelle waliba uu saameyn ku weeladay dhaqaalaga mustaqbalka dhow iyo naykandheer kaasoosa ka raabiyay walsoo saarkii beero wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo ne waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasim ousa ku hadalay webiga shabeelle ee kuweelati degmooyinka iyone deegaanada ku tirsan hiirshabeelle sheegay in saameyn weynka weelati fatahaadka sayti walsoo saarkii beero beledweyne waxaa ka dhacay musiibo fatahaad aad u ballaaran degaano badan ayay fatahaadaasi beeraleydu waxyeelaysay sidoo kale magaaladii beledweyne waa laga qaxay ilaa iyo laba boqoloo kulaa lagu qiyaasaa dadka barakacay beeraha beeraleyda waxyeelada ku gaartayna waa beeraley aad u fara badan intaas waa wada ogeyn waxyaabihii soo kordhay waxaa kamid a degmada buloburta oo ah inta badan fatahaadii ka dhici jirin iyo xaddaafa awgeed buundadii ayay kormareen waxyaale ayay gaarsiiyeen xaafado badan oo degmada buuloburta ah oo laga barakacay sida indhaceel wadajir xaaji buuba iyo iyo ibeg cabeys sidoo kale sidaan xogta ku hayno ilaa iyo toban tuulo ayay fatahaadaasi beeraleydii ay waxyaalaysay oo ugu yaraan qiyaasta shan boqol oo hektar dala ku yaalana ay goysay degmada buuloburta tuulooyinkaas waxaan ka tilmaami karaa qasahle cilmi satiiq galmudoobe siigaaley bacaadley sooglow iyo kuwa lamida waxaa gaartay fatahaadi beerahoodana biyo ayaa qaaday sidoo kale degmada macadaay cafwan degmada jalaqsi sidoo kale magaalada biyo ayaa galay tuulooyin ka midana fatahaadi way saamaysay haddii aan usoo gudbo degmada mahadaay oo aad mooda in inta badan waxyeelada gaarto ama laga warqabin degaano badan ayaa waxyeelo gaartay sida degaanada sabca jasiiro fiidow cadalow buurfuule kulmis buule axmed iyo kuwa lamida waxyeelada beeraleyda gaaray shan kun oo hektar ayaa lagu qiyaasaa in ay beeraleydaasi dhibaato ka gaartay dalagyadii u baxaayay sidoo kale degaanada aan sheegayo ee sabca jasiira cadilow iyo fiidow sida aan ka warqabno wax isku socoda ma jirto degaanadii waa godoon dadkii tuulooyinka waa ka barakaceen dalagyadii way ka go-een doon ayaa lagu tagaa meelihii baabuurta mar jirto doon ayaa tagto dadkaasi marka dhibaato badan oo xagga caafimaadka ah xagga nolosha ayay ku jiraan beereen gebi ahaanba qaaday biyo sidoo kale degmadan jawar tuulooyin fara badan ayay biyahaasi ku barakaceen sida ogtiin tuulooyinka tuulo ka mida caruur ayaa ku dhimatay sida raqayle gaashaanle tuugaarey baardheere maagaay kulmisirey boodaale iyo kuwa lamida ilaa iyo qiyaasta intaan hayno saddex kun oo hektar oo beeraleydaasi ayaa ay fatahaadka qaaday